They illuminate in the way that I come again. I just put so many pennies on the watch now.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa afariyo labaatanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaysa saare cidla nuur iyo anigoo xuseen bare
qodobadaan idinku hayna idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliya oo ka faa'iidaysanaya mashruuc shaqo abuura oo uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta kaazimtani waa dhalinyarta badanaa shaqada loo soo daayay oo uu ku deeqay madaxweynaha kenya president uhuru muige kenyatta waxaa waaye shaqooyinka loogu talagalay inay wadooyinka la habeeyo drainageka la habeeyo drainajada u badan shaqada shaqada badankeed drainagekay ku focus gareynayaan focuskooda waa drainageka waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada qardho oo loo qabtay dood la xidhiidha hanaanka dimuqraadiyiinta puntland sidoo kale heesihii ayaan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
mas-uuliyiinta dowladda siiriya ee ku sugan gobolada waqooyiga bari ee dalkaasi ayaa sheegeen in xabaalo wadareedyo cusub laga helay deegaanadaasi oo la sheegay in lagu aasay dhibanayaashii ururkii isis qoysaska dadkii ku noolaa magaalada raqa ee eheladooda ku waayay dagaaladii deegaanadaasi ka dhacay islamarkaana aan dadkoodii geeri iyo nolol midna ku ogeyn ayaa xabaalahaasi tegey si ay u soo hubiyaan in dadka meeshaasi ku aasan ay ehelkoodii ku jiraan kooxaha gurmadka iyo samata bixinta ee goboladaasi ayaa sheegay horaantii bishan inay heleen xabaalo wadareedyo ay dad badani ku aasan yihiin qaybtii ugu horreysay ee xabaalahaasi ayaa laga soo saaray lix iyo toban qof meydkooda qoysaska eheladooda raadinayay ayaana mas-uuliyiinta dowladda ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u kala sheegaan aqoonsiga dadka xabaalahaasi laga soo saaray si ay ugu quustaan midowda yurub ayaa ka baaraandegaya qorshe ku saabsan sida laga yeelayo dadka sida sharcidarada ku taga dalalkaasi ee magangelya doonka ah arrintan ayaa ahayd mid ay ku kala aragti duwan yihiin dalalka xubinta ka ah midowda yurub qorshahan oo ay taageerayso dowladda jarmalka ayaa dhigaya in lacag la siiyo dowladaha lagu celinayo dadka qaxootiga ah wararka hordhace ka soo baxaya midowda yurub ayaa sheegaya in qofkiiba laga bixin doono lacag dhan toban kun oo dollar
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa dhowaan dalkaasi kaga dhawaaqay mashruuc shaqo abuura kaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan dhallinyarada waddankaasi ku nool ee shaqo la-aantu saamaysay dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa mashruucaasi shaqo abuurka ah waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi maxamed oo haatan ka tirsan shaqaalaha nadaafadda ee dowladda hoose ee magaalada nairobi maxamed cabdulaahi ayaa u warramay wariyaha v o weda khadar maxamuud xareen magacayga waa maxamed cabdulaahi maxamed oo la shaqeeyo kaasim taani dowladda hoose shaqooyinkan koley waxaan bilownay hadda afar bilo afar isbuuc aan shaqaynaynaa bil ku dhowaad ah olka hore supervisaro ma lahayn shaqadoo adkeed waxaa loo dhiibay kuwa oo dhahaa n y s ka marka hadda supervisaray kusoo xariiriyeen qaybta d c ga kusoo xariiriyey county commissionerga marka supervisaradaasaa ka midnahay anaka hadda oo shaqadan aan la bilownay at least waxaan shaqaynaynaa four weeks right now marka kazi muntani haddaa dadka u fasirto maxaa laga wadaa kaazimtani waa dhalinyarta badanaa shaqada loo soo daayay oo uu ku deeqay madaxweynaha kenya president uhuru muige kenyatta waxaa waaye shaqooyinka loogu talagalay inay wadooyinka la habeeyo drainageka la habeeyo drainajada u badan shaqada shaqada badankeed drainagekay ku focus gareynayaan focuskooda waa drainageka drainagekii waxaa waaye marka waa biyo xireenka meesha ee, bulaacadaha iyo biyo xireenka wadooyinka iyo in la nadiifiyo zaaid haa bulaacadaha iyo biyo xireenka iyo meel walba oo biyo ay fadhiisteen biyaha in la socodsiiyo oo sida ay drainageka nairobi oo dhan drainagekeeda aad u halaysa meel biyo biyo biyo xireenka aad u badan tuubooyinka biyaha qaadaad hagaajisa haa marka challengeka aan hayno kulley badanaa waxaa waaye meesha biyahaasay u socday meel waxaa ka arkay qofka qofa meel meel alaab ka dhisay mise waxbaa laga dhisay meesha biyihii ma mari karaan marka challengeka kaasoo nagu yahay laakiin badanaa shaqooyinka hadda aan wadno waa shaqo oo kulley si fiican oo si wanaagsan u socoto oo dhalinyarta loogu taragalo loogu deeqay marka nadaafadda nairobi baad ka shaqeysaa shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafadda nairobi baad ka tirsan tahay zaaid haa dowladda hoosean ka tirsanahay gaar ahaan kazimtani youth for kenya aan la shaqeynaa shaqadan badanaa kolley youthskay ku focus gareynayeen shaqaalooyinkii oo ki kaleetihii dadkii akhriska ku jiray dadka xaafadaha jajoogay oo dhalinyarta ahaa oo shaqala-aanta ahaa oo intay corona imaaday marka xaafadaha ay iska joogi lahaayeen mise banaanka ay iska fadhin lahayn mise wax oo drugs iyo waxaa si looga cabsoonaya darteeda shaqadan loogu soo deeqay kenya marka kenya waa kenya nation wide waaye meel walba oo kenya ka tirsan ee ki kaleetihii aa laga shaqeeyaa kolley haddadan waxaan rajeynayaa shaqada inay sii socoto laakiin waxaan maqlayay shaqada inay goordhow soo gagaban doonto waa kaa marka ma islii baad adig ku qoran tahay ka shaqeysaa haa qaybta sli section three baan supervisor ka ahay waa kaa Een, eh, soomaali kale dhalinyaro kale oo soomaali ah makaa la shaqeeyaan kolley hadda soomaali intaan arkay waa laba qof group laba lo- laba qayb ay u qaybsmaan kazim tani qayb waxaa waaye waxay ka wada tirsan yihiin kulley laba boqol iyo konton iyo afar qe- afar qof qaybtan labada kun labada boqol iyo afar konton qof waxay baxayaan een, berito insha allahu tacaala ay dhammaysanayaan kow iyo toban beri ay soo shaqeeyeen kuwa kow iyo toban beri ayaa loo shaqeeyaa kow iyo tobankan beri oo kalena waxaa soo gelaysa gruub kale marka soomaali intaan arkay gruubkan hore hal hal baa ku jiray gruubka kalena waa hal marka soomaali saddex baa naasan arkay iskuul ma bogtay adiga maxamed haa iskuulku waan bogay waxaan bogay muddadii ay ahayd laba kun een, laba iyo tobankii Eldo- Jaamacad maad- eldoret baan ka bogay jaamacad hadda waxaan wadaa electrical engineering wakaa Een, ka waran marka eh, fursadaha shaqo ee dhalinyarada adigo kaleeta ah ee wax baratay sidee waaye nairobi aad bay shaqada horta ay ay u sii yartahay kenya iyo nairobi badanaa haddaa fiirisid maxaa yeele nairobi shaqooyinka badanaa waxaa waaye famil famil shaqooyinkii waa adag yihiin adigoo jaamacaddaada soo bogay oo warqado badan haysto aa waxaad maqlaysaa shaqalaan baad iska jirto ruuxii shaqa- shaqalaan buu yahay marka hadda shaqooyinka camal waxaa nagu qasbaya inaan qabano badanaa een, xaafadihii ma iska fadhin karno jaamacadihii baa xireen corona imaaday gurigii waxaa laiskaa baahan yahay biil jiif cunto inaa marka shaqaysid qasab waaye ninka ragga horta shooqo waaye marka een, shaqooyinka horta waxaa badana nagu gelifay shaqala-aanta badan ay ka dhacday nairobi waaye nairobi zaa-id bay shaqalaan uga dhacday si corona usoo ba- usoo baxay dhaqaalihii hoos u dhacay marka een, shaqooyinkiina mala helayo oo kolley waxaad arkaysaa ruux oo ku shaqo ad weydiisto kuleeyahay ina ina ayaa tahay mise reerkeed tahay mise qolomaa tahay dadka badanaa taasaa la swareystaa iyo damiin damiinna badanaa nairobi dadka waxay u imaadaan inay shaqo raadiyaan damiin kolley ruuxi ruux inuu aqaanaa laga yaabaa ruuxi inuu aqaanina laga yaabaa taasaa dhibka challengeka badanaa taas waay marka nairobi shaqalaan badanaa ka jirto marka qalabkan aad ku shaqeynaysaan eh, dowladda idin siinaysa haa dowladda waxayna siisay een, reflector iyo gamboots iyo marka alaabta kale oo lagu shaqeynaya qalabka badanaa adaa soo gadanaya maxaa yeele nin shaqo u imaanaya tahay shaqada inaad isusoo diyaargaraysid waay markaad eh, xafiis shaqo u tegaysid qalin iyo buug inaad wadatid waay marka xagga qalinkaaga iyo buuggaaga waxaa waaye een, xaaqiinkii iyo badeelkii iyo wixii baa marka xa- buuggaaga iyo qalinkaaga wakaa shaqada saas bay ku saabsan tahay Eh, fariintaada maxay tahay aad dhalinyarada ku dhegeysanaya la wadaagaysa aniga dhalinyarta waxaa horta oo aan ku waalin lahaa inay shaqaystaan shaqadana ay kala dooran shaqo walba ahaato hala qabto dhalinyaro maxaa yeelay hadda adduunkan la joogo ninkii shaqaysta unbaa sharaf leh inta kaleo dhan waxaa lagu leeyahay hebel tuugsii wadaa hebel saan waaye hebel saan waaye marka in- intaasoo dhan biniaadan wejigiisii iyo ma- kii kaletihii een, hadalkan badan aad eh, kii kaletihii oo- uga kaaftoon lahayd waxaa uga kaaftoon kartaa inaad shaqaysatid shaqo ha yaraato ha weynaato shaqo shaqo le waay ha yaraysan intaasaa ku dhihi lahaa ninkii ragga ahaayo waayo waa mahadsantahay aada iyo aad amaasanta aada mudan haatanna kusoo dhowaada heesta khushuuc oo inoo qaadayo fanaanka ismaaciil daran igu qanacsan hayga muuqasalina duuqu u qofsaniye xul qofba waa qofkiisa qofkaygu waa qaali aqurba waa qudheeda qudhiisu igu qanacsan hayga muuqasalina duuqu u qofsaniye xul qalbiga jacaylu qabo mid kale qabanaynin mana qoomamayn barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddaan ku qabo ma qiyaasna qalbiga jacaylu qabo mid kale qabanaynin mana qoomamayn barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddaan ku qabo qosoliyo kalgacal wakhtigayga akula qaatay isma qursano qabkuu xunya ka qashaafnay jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay qaraniyo ballanqoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi noolol qaybsano qushuucay jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaraniyo ballanqoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi noolol qaybsano qushuucay wadnahaan ku qoray qumatayda naftu way qirtee quruxdeeda la ysla qaaday aqotonkeeda iyo qabdhismeedku isqu weeye siday tahay qardhas wadnahaan ku qoray qumatayda naftu way qirtee quruxdeeda la ysla qaaday aqotonkeeda iyo qabdhismeedku isqu weeye qacda eegmadiyo araggeedan ku qaboobay unu yeelato qalintadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qowlkeeda eegmadiyo araggeedan ku qaboobay unu yeelato qalintadu nafti qandaraastay qabsato kasha qayrkeedu jecel qadaf waa dhacaa kaayaga qaldaamaysa xaqaaday jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaran iyo ballanqoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi noolola qaybsano u qushuucay jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaran iyo ballanqoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi noolol qaybsano qushuucay
dhalinyarada magaalada qardho ee maamulka puntland ayaa loo qabtay dood la xidhiidha sida loo hirgelin karo hanaanka dimuqraadiyeynta puntland ee la bilaabay iyo sida looga hortegi karo caqabadaha wajihi kara nidaamkaasi warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf tan iyo markii maamulka puntland uu shaaciyey nidaamka xisaabta badan ayaa waxaa soo baxayey kulamada wacyigelinta ah oo ay wadaan ururada dhallinyarada kuwaasoo doodo iyo weliba faallooyin u soo jeedinayay dhallinyarada laguna fahansiinaya nidaamkani si ay door ugu yeeshaan barnaamijkan ka hanaqaadi doonaa puntland kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada macadka dimuqraadiyadda puntland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada qardho waxaana lagu casumay dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo u badnaa dhallinyaro xilligan siyaasadda han ka leh iyadoo goobta looga hadlayay faa'iidooyinka ka dhalan kara haddii puntland ay barnaamijkan ka midha dhaliso iyo weliba caqabadaha iyo fursadaha dhallinyarada nidaamkan dimuqraadiyadda uu horteedi karo iyadoo laga gudbayo nidaamka qabiliga ah cabdiraxmaan dhuxul maxamed agaasimaha hay-adda dimuqraadiyadda puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan ay dhallinyarada u qabteen meesha higsanayno xusigeen waxa weeye inaan helno dimuqraadiyad ka badqabta dhammaan cudurrada ku dhaca dimuqraadiyadda kow waxaa ka mid ah in dimuqraadiyadda lagu lamaaniyo qabyaaladda labo in dimuqraadiyadda ama urur siyaasadada loogu biiro dana gaara ama maaljeclaysi taas oo si buuxda ka soo horjeysanaysa ama lid ku noqonaysa dimuqraadiyadda gebi ahaanteed marka marka ugu horeysa ujeedkeena waxaa weeye bal inaan dadka wax u iftiimino dimuqraadiyaddu waa foom ka mida foomamka dunida ka jira ma aha keligeed sistamada kaleo dowlada jira marka inaan iftiimino taas waa muhiim kadib markii dadka loo bislayo dimuqraadiyadda waxaa hubaalah in wax badan ay hagaagi doonaan dhammaan waxaa ku qaban doonaa degaamada wadanka ilaa iyo sideed degaan gudoomiyaha dhallinyarada magaalada qardho axmed muuse cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka magaaladaasi faa'iso siciid maxamed ayaa dhallinyarada ugu yeeray inay akhriyaan taariikhyada ku saabsan barnaamijkani anigu waxaa leeyahay hanaankan aad baan u soo dhaweynayaa waxaana kudayasho mudan cabdiraxmaan in lagu daydo dhallinyaradu fikirka fiican ay qaataan wax akhriskana aad loo badiyo waayo haddii wax akhriska aad loo badiyo waxaa ku gelayaa firfircooni badan baa ku gelaysa aqoon badanna waad yeelanaysaa nidaamka dimuqraadiyadda puntland xilligan ka helqaaday waa nidaam runtii ku socda si wanaagsan oo aad arkaysaan doorarka wanaagsan in la siiyo xildhibaan axmed jugulle oo ka mid ah xildhibaanada dhallinyarada ah ee ku jira golaha deegaanka degmada qardho ayaa dhallinyarada u soo jeediyey talooyin ku aadan ururada siyaasadda puntland dhallinyaradu haddii ay la kala safato sida uu sheegay aqoon-yahanku ee ururada ula kala saftaan sidii maaragtay qabaa'ilkii iyo waxyaalahaas runtii barnaamijkan kuma guulaysan karayno laakiin waxaan u baahannahay dhallinyaradu intay wax akhriso oo si fiican waxu daraasayso inay ku biiraan xisbiyada awoodda u leh inay isbeddel ku samayn karaan barnaamijkan oo hirgelin kara runtii innaguna ujeedkeennu ma aha inaan xisbi keliya iska taageerno waxa weeye inaan ka fiirino maslaxaddeenna mustaqbalka sida ay waddankeenna ugu horumarin karno barnaamijkan siyaasi muuse cali jaamac injineer cabdi faarax dhalaweyne ayaa ka sheekeeyey faa'iidooyinka puntland ugu jira haddii laga dhabeeyo nidaamkan waxaa iska leh dadkii wakhtigaas u halgamay oo axsaabta ka soo shaqeeyey maanta haddaynu rabno higsiga aynu leenahay iyo horumarka aynu rabno inaynu gaarno wax lagama maarmaana inaynu ka wareegno qaabka qaabbeeleedka oo aynu u wareegno nidaamka axsaabta badan waayo waa tartan furan axsaabtii baa tartamaysa barnaamij baa lagu tartamayaa qorshe siyaasadeed baa lagu tartamayaa himilooyin baa laystusayaa dadkuna caqli ahaan way korayaan waxay ka korayaan in adeer iyo habaryar iyo eedo iyo in laysu raaco laakiin waxaa laysu raacayaa mabaadii dimuqrasigu election keliya maaha doorasho keliya maaha xisbi keliya maaha waa run xisbiyada iyo doorashadu waa tiirka ugu weyn dimuqrasiga laakiin waxaa jira waxa la yidhaaho democratic value waa inaad aaminsan tahay cadaaladda waa in la aaminaa oo laga shaqeeyaa oo la dhinac wadaa woodka waa in la aaminaa iskaashi dulqaadasho runsheeg boobla'aan violence violence waxaan ka wadaa gacanka hadal inuusan jirin yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka crabo kaabka ama e f l kaab dalka ingiriiska wareegiisa saddexaad iyadoo kooxaha qaarkood ay si xaraga leh ugu gudbeen wareega kale xiga ee afraad naadiga arsenal ayaa guul muhiimay ka gaartay naadiga lester city kadib ciyaar xiise badan oo dhexmarta labada kooxood daqiiqadii konton toddobaad ayaa gool uu iska dheliyay ciyaaryahan forges waxa ay ka dhigtay ciyaarta gool i waxba ha yeeshee markii ciyaarta ay dhammaan rabtay ayaa ciyaaryahan nakatiya goolka labaad u dheliyey kadib markii baas qurux badan uu ka helay ciyaaryahan hector bellerin oo markaa kusoo galay ciyaarta qaab bedel ah arsenal ayaa la ciyaari doonta middood naadiyada liverpool iyo lincoln oo khamiista dheeli doona sidoo kale naadiga kubadda cagta chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay koobka crobo cab kadib markii bansle ay la ciyaartay kagana awood runatay lix gool iyo waxba ciyaaryankooda dhowaan ay lasoo saxiixdeen ee wadanka jarmalka u dhashay kaya havertis ayaa saddex ley u dhaliyay naadigiisa chelsea saddexda gool kale waxaa kala qabsaday ciyaaryahanada abraham barkley iyo jiru ciyaaryaanka kow labaatan jirka wadanka jarmalka u dhashay ayaa golasha u dhaliyay naadigiisa waxa ay ahaayeen kuwo uu si weyn ula riyaaqay tababaraha naadigaasi frank lambard oo sheegay in ay natiijo kale oo wanaagsan uu ka filanayo ciyaaryahankaasi dhowaantan ay la soo sooxdeen kaasoo ku kacay lacag gaaraysa toddobaatan iyo kow milyan oo pound isagoo kaga soo wareegay naadiga bayn liverkusen ee dalka jarmalka ciyaaryahankaasi ayaa lix labaatan gool hadda ka dhaliya dhammaan tartanada yurub waxaana keliya ka sarreeya ciyaaryahanada robert lavanduiski oo shan iyo soddon gool dhaliyey lionel messi laba iyo soddon gool dhaliyey christian ronaldo oo kow iyo soddon gool dhaliyey kuwaasoo tartanada yurub marka la fiiriyo ay ahayeen kuwa ugu sarreeya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in mustaqbal wanaagsan uu leeyahay ciyaaryahankaas frank dabuur ayaa loo magacaabay tababaraha xulka dalka netherlands kadib markii tababarihii hore ee koxolka dalka netherland ronald cuman uu shaqo ka helay naadiga barcelona ciyaaryaanka garabka naadiga b s d uga ciyaara angel di maria ayaa ganaax la duldhigay afar kulan oo uu naadiga b s d ka maqnaan doono kadib markii lagu helay falal dhaqan xuma oo naadiga kubadda cagta ee b s d guuldarro ay kala kulantay naadiga maqse saddex tobankii sebtembar di maria oo labay soddon jir ayaa lagu eedeeyey inuu ku candhuufay ciyaaryaanka difaaca naadiga maqse alvaro gonzales inta ciyaarta ay socotay waxaana hadda lagu ganaaxay in afar kulan uu naadigaasi ka maqnaan doono maanta kulmada crobo kaabka dhici doona waxaa ka mid naadiga manchester city waxay la ciyaari doontaa naadiga barnmouth halka britaana frant leaga kulan ka tirsan oo dhici doono naadiga leil ayay la ciyaari doontaa naadiga nant halka dalka jarmalka bundesligan het berlin ay la ciyaari doontaa naadiga frankfurt waxyaabaa kusoo kordha dhegeystayaal waan idiin gudbin doonaa natiijooyinkaasi xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaalo ciyaaraha nala socodsiinayay haatanna kusoo dhowaada heestan oo uu qaadayo fanaanka haaruun leewaaye
intaasna waxaynu ugu dilbaahinteeni dacdeed taniyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
United States, anger, frustration, and sadness over the decision.